asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu qoysaska degmada dugsiga weynuski qofka idin soo wacayo waa dhaalib matalaya agaasimaha guud ee dugsiga weynuski shon mcminen shalay maqhribkii guddoomiyaha gobolka phil scott wuxuu ka dhawaaqay iskuulaadka vermont oo idil in ay hirnaan doonaan ilaa iyo dhammaadka sanad dugsiyeedkan laakiin ardayda macalimiintooda way la xiriiri doonaan si waxbarashadooda guriga uga sii socoto go-aankan adag waxaa loo sameeyey si loo ilaaliyo caafimaadka iyo badbaadada dadka reer vermont iyadoo la yareynayo bulshada faafitaankooda cudurka coronavirus inkastoo aan aaminsanahay go-aankan inuu sax yahay haddana aad ayaan uga murgoonay oona uga xiisnay wax kabarista cayaalkiina bildhinka akbaar dheeraad ayaanu ka sugaynaa wakaaladda waxbarashada vermont iyo xafiiska guddoomiyaha gobolka qaabka u muuqan doonto xaaladda ardaydeena siismada quracda qadada iyo qaabka ardayda hadda wax u bartaan way sii socon doontaa in badan ayaanu ku hadli doonaa akhbaartan asbuuca dambe maalin wanaagsan badbaado iyo nasasho leh waad mahadsan tihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu